halkaanaan ku rafaadsannahay badda casmeeliira buushaal noogu yaalaan waa rafaadsannahay waxaan iiga codsanaynaa heecad kasta ummadda nebi maxamed meel kasta ay ku nooshahay inay daryaal noo samayso ooy gacanta nagu qabato magacayga xaliime cabdi axmed jamaacaan ka soo qaxanay meeshaan barakacaaan ku imaadnay masaakiinaan nahay hay-adaha waxaan ka codsanaynaa inay wax noo qabtaan iyo maamulku muslimiinta in wax noo qabato waa rafaadsannahay meeshaanaan joognaa barakacaan ku nimiday waxaan rabnaa noola qabta in wax nala siiyo bacyo nala siiyo joodilaan nala siiyo wax kasta noola qabta aa u baahanna masaakiinaan nahay noo daryeela asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo la dhahay caashe maxamed cabdi ciidan waxaan ka soo barakacay tuulada la dhaho kaxareey waxaan ka soo barakacay waxaan codsanaynaa dowladda iyo maamulka iyo waxaan codsanaynaa inaynoo soo gargaaraano Ee, wax- oo dhirmaayo waanu cunaysaa wax ku jiifano ma haysano waxaa u baahannahay muddo labaatan maalmood aa meehaan joognaa walaalkayna abdiqaadir faroola meehaana siiyey waxaa u baahannahay inaana la soo gaaro